kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada new york kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban soddon iyo afar qaybood ama counts soddon iyo afar qodob ka kooban waana faldambiyeed inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdabamarin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiiyo waktigii doorashada uu ku jiray labada kun iyo lix tobankii marka iyo in maaragtay uu xaalinta dhaqaale uusan ka ror sheegi jirin kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu samayn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba new york marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda waa maxkamad hadda bilow oo hordhaca hadda waxaa la dooranaya xeer beegtigii waxaana la filayaa in uu maxkamadintani ay socoto muddo ilaa lix isbuucah waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato wakti badan ayay haddaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu welina ma dhammaan
waa gartay marka tan maanta hor taallo kiiska sumcad dilka ah iyadana la dhegeysanayo muxuu yahay yaana soo gudbiyey
waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha new york district court of new york oo la yidhahdo alvan alvan brag wuxuu ka hadlay in su-aale mar la weydiinayay oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go-aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa kiiskan ku furan ay weydiin su-aale ka weydiin doonaan kiisaskii horey u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo jean carol la yidhaahdo xukun looga xukumay lacag sagaashan milyan ku dhow oo kale iyo in maaragtay lagu helay wax isdabamarin iyo musuq maasuq kale oo iyada lafteeda lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada new york marka kuwaas in uu soo su-aala ka weydiin doono ayuu xeelaaliyuu sheegay taas ayaa keentay marka inuu kiiskaas dib usoo labakacleeyo in uu xeelaaliyuu weydiin karayo in kale waxaa xusid mudan oo rabaa dhegeystayaasha inay fahmaan in markii qofka dalka maraykanka la saaraya maxkamad uu xuquuq dastuuriga u leeyahay in uusan makhraati kicin oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dembiga qirtay waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka maraykanka iyo gobolladuba ay siinayaan marka taas waxaa keliya lagu jebin karaa qofku isagu inuu go-aansado inuu makhraati furo lakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay
hadda dacwado badan ayaa hor yaalla marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray siday isu soo gelayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa
waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco yidhahdo anugu waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay horeyna loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka sida inuu qofku musuq maasuqo inuusan runlow ahayn oo been sheego inuu wax isdaba mariyo haddii dembi noocaasa hore lagugu helay maxkamaddana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso ku tirahdo miyaadan ahayn qofkii horey loogu helay dembiga noocaana miyaadan arrintani dhicin hadduu qofku dabcan diidan waxaa soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waktigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go-aanso inuu makhraati furo si dee u makhraati furona uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegtu ay rumaysta ay tahay marka waxaa la weydiinaya miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay marka waxay hoos u dhigaysaa markaa su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa
garyaqaan sidaan la soconno madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump wuxuu ku jiraa ololo doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan maraykanka marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday dhaawac intee la-eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad waxay ku xidhan tahay runtii cadeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin ilaa hadda waxaan la soconnaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah loogaga guulaystay madaxweynaha inta badanna dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax laakiin haddii arrintu ay faldembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiilo yahay dembi galay oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo diro ha noqoto ama si kale ha loo maaray laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan waddada fifth avenue aan qof xataa ku dilo hal cod kuma dhuminayo marka tii haddaysan rumoobin waktiga inoo sheegi doona waan arkaynaa laakiin laakiin horey waxaa xusid mudan aan loogu helin wax dembi fal dembiyeed ah laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne maraykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore donald trump inuusan weligii xil u tartamin marka waa xaajo ogub ah waktiga ayaa inoo caddayn doona